بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم مطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم مطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حديها bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulan wacan ikhyaartayna dhegaysanaysahay ku soo dhowaada barnaamijka caalamul-yawm qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah muslimiinta oo si adag u cambaariyey tallaabadii lagu gubay musxafka qur-aanka kariimka muxuuse ka dhigan yahay dhaleeceynta ka soo yeertay dowladaha dawaaqidda maxaad ka og tahay dhibaatada dhulboobka ah ee lagu hayo muslimiinta hindiya maxkamad maxalli ah oo soo saartay xukun lagu burburinayo ku dhowaad shan kun oo guri tirada dadka ku dhintay dibadbaxyada ka soconaya waddanka bayru oo sare u kacday haddaba maxay salka ku haysaa xiisaddan baraaziil waxaa xilkii laga qaaday taliyihii ugu sarreeyey milatariga haddaba sababtu maxay tahay sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan kacdoonnada shacbiga ah ee looga soo horjeedo iiraan oo ku sii xoogaysanaya gobolka bulishistaan waa imisa khasaaraha tan iyo markii ay dibadbaxyadu bilowdeen qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maanta barnaamijka ku maqli doontaan waxaa igala qaybgelaya walaalaha maahir maxamed iyo xaaris cabdilqaadir ee ku soo dhowaada waa mar kale iyo barnaamijka caalamulyawm ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حديها والنار يا حين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها
waa hagaag mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyawm iyo qodobka ugu horreeya muslimiinta caalamka ayaa si adag uga hor yimid una dhaleeciyey tallaabadii lagu gubay musxafka qur-aanka kariimka waxayna sidoo kale cambaarayeen dowladda swiden oo ogolaatay in waddankeeda xagjirin danimark u dhashay ay ku gubaan nusqo ka mid ah kitaabka qur-aanka kariimka sabtidii lasoo dhaafay hogaamiyaha xisbiga midigta fog ee danimark ramos baludan oo ay wehelinayaan kooxo xagjirin ah ayaa musxafka qur-aanka kariimka ku gubay afaafka hore ee safaaradda turkiga magaalada stokholom ee caasimadda waddanka swiden muslimiinta magaalada ankara ee caasimadda waddanka turkiga ayaa isugu soo baxay afaafka hore ee safaaradda swiden ee magaaladaasi waxayna muujiyeen dareenkooda ku aadan sida ay uga xun yihiin tallaabada swiden ay ku ogolaatay in dalkeeda ay ku martiqaado xagjirin doonaya gubista qur-aanka kariimka muslimiinta gadoodsana oo watay codbaahiyaal ayaa akhrinayay qur-aanka kariimka iyagoona soo qaadanayay aayadaha allah subxaana wa tacaala uu kaga hadlay qaar ka mid ah ujeeddooyinka gaalada يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون muslimiintu waxay sidoo kale gubeen calanka swiden waxayna sheegeen in sidoo kale ay gubi doonaan swiden lafteeda waxayna ku dhawaaqayeen takbiirta iyo tawxiidka muslimiinta isticmaasha baraha bulshada ayaa dhankooda si aad ah uga soo horjeestay tallaabada ay gaaladu ku gubeen musxafka shariifka waxayna ku tilmaameen qayb un ka mid ah naciibka reer galbeedku qabaan muslimiinta labada milyaar ka badan ee ku nool caalamka afhayeen u hadlay dowladda swiden ayaa sheegay in wixii sabtidii ka dhacay dalkooda ay ahayd keliya mudaharaad looga soo horjeeday islaamka ayna tahay qayb un ka mid ah waxay ugu yeedheen xorriyatu tacbiir ama xorriyadda hadalka dhinaca kale dowladaha dawaaqidda ee ka dhisan caalamka islaamka oo ka soo horjeeda inay muslimiintu beegsadaan safaaradaha dalalka swiden iyo danimark sida horeyba u dhacday iskana dhigaya kuwa matalaya islaamka ayaa soo saaray war murtiyeedyo ay ku cambaaraynayaan falkii maalin ka hor ka dhacay waddanka swiden wasaaradaha arrimaha dibadda dalalka sacuudiga turkiga kuweyt iyo bakistan ayaa soo saaray war saxaafadeedyo afka baarkii ah oo ay ku sheegeen inay ku cambaaraynayaan falkaasi kuna tilmaameen daandaansi ka dhan ah muslimiinta caalamka iyagoona ujeeddadoodu tahay keliya inay seexiyaan shucuubta muslimiinta dhanka kale waxaa loogu yeero ururka iskaashiga islaamka ayaa si kulul u cambaareeyey tallaabada lagu gubay kitaabka qur-aanka kariimka xogayaha guud ee ururkaasi xasan ibraahim daha ayaa sheegay in falkaasi uu tusaale kale u yahay heerka argagax leh ee uu gaadhay islaamofobiya ama islaam naciibka
لكم كلما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى لكم كلما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan qaybaha hore ee barnaamijka caalamulyawm iminkana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii guuxa dunida oo alaab aad ku dhegaystaan wararkii ugu dambeeyey caalamka waxaa soo diyaariyay halkanna ka soo jeedin doona walaalkeen maahir maxamed aad baad u mahadsan tahay walaalka cabdilfataax abuu muxsin bismillaahi araxmaan araxiim mujaahidiinta ansaaru shariica ee halganka jihaadka kaga jira dalka yemen oo ah dhulka iimaanka iyo xikmadda ayaa weerar jihaad ah la beegsaday maleeshiyaad ka tirsan murtasaqada uu soo carbiyey imaaraadka ee ku sugan koonfurta yemen mujaahidiinta ansaaru shariica ayaa weerarkan oo ahaa mid qarax ah waxay ka fuliyeen deegaan hoostaga degmada al rawdah ee gobolka shabwa waxayna ku beegsadeen ciidamo ka tirsan murtasaqada xisaamul amni ee hoostaga imaaraadka carabta qoraal kooban oo ka soo baxay mujaahidiinta ayaa lagu sheegay in howlgal qarax ah oo ka dhacay duleedka al rawda uu ku dhintay ugu yaraan hal askari oo ka mid ah murtasaqada imaaraadka carabta halka ay sidoo kale ku dhaawacmeen saddex kale mujaahidiintu waxay sheegeen in howlgalkan qaraxa ah uu qayb ka yahay xamlada ay ugu magacdareen sihaamul xaq ee ka dhanka ah maleeshaadka shaadala dirirka ah ee loo bixiyey xisaamul amni oo ah calooshoodu shaqaystayaal ay soo tababaratay xukuumadda dabadhilifka ah ee abudubaay dhinaca kale maamulka waxay ugu yeeraan golaha kumeel gaarka ah ee koonfurta yemen ayaa qirtay in askar looga dhaawacay howlgal ka dhacay gobolka shabwa ugu yaraan ilaa iyo lix askari oo ka tirsan maleeshiyada maamulka waxay ugu yeeraan golaha kumeel gaarka ah ee koonfurta yemen ayuu talisku xaqiijiyey inay kaga dhaawacmeen weerar qarax ah oo ka dhacay koonfurta yemen alwareedyo milatari oo ay soo xigatay wakaaladda wararka ee anaadool ayaa lagu sheegay in lix askari oo ka tirsan maleeshiyada ay soo carbisay dowladda imaaraadka carabta ay ku dhaawacmeen qarax miino oo lala beegsaday gaari ay wateen qaraxan ayaa si gaar ah loola beegsaday gaari ciidan oo ay wateen kulanyadan oo marayay bartamaha deegaanka almajaaza oo hoostaga degmada al rawda ee bariga cataq ee gobolka shabwa sida uu xaqiijiyey taliska waddanka beeru ee dhaca galbeedka koonfurta qaaradda ameerika waxaa laga soo sheegayaa in uu sii xoogaystay kacdoonka ka dhanka ah xukuumadda iyadoo ay sii kordheen khasaaraha dhimasho ee soo gaaraya kacdoon wadayaasha dowladda beeru ayaa isku dayaysay inay awood milatari ku maquuniso kacdoonka ka socda inta badan magaalooyinka waddankaas tallaabooyinka ay dowladdu qaaday ayaana dabka ku sii shiday carada dadweynaha khasaaraha dhimasho ayaa gaaray afartan iyo laba qof oo ka mid ah kacdoon wadayaasha ka soo horjeeda xukunka xukuumadda xasuuqa ka dhanka ah kacdoon wadayaasha ayaana lagu cambaareeyey dowladda midooda gaalada yurub ayaa cambaareeyey awoodaha milatari ee ay dowladda beeru u adeegsanayso dibadbaxayaasha taasi oo sababtay dhimashada ku dhowaad konton qof oo ka mid ah dibadbaxayaasha afhayeen u hadlay midooda gaalada yurub ayaa sheegay inay ka xun yihiin tirada aadka u badan ee lagu dilay rabshadaha u dhexeeya kacdoon wadayaasha iyo ciidamada ammaanka dowladda tan iyo markii ay bilowdeen mudaaharaadyada isku soo baxida ka dhanka ah dowladda beeru waxay bilowdeen toddobadii bishii diseembar ee sannadkii ina dhaafay ee labada kun labaiyo labaatankii ka gadaal markii shaqada laga eriyey oo la xiray madaxweynihii waddankaas ninka lagu magacaabo bedro castillo taasi oo kicisay dareenka dadweynaha dibadbaxyada iyo iska horimaadyada tooska ah ee u dhexeeya dibadbaxyaasha iyo ciidamada ammaanka ayaa sababay in maamulka beeru ay gebi ahaan bixiraan gobolka lagu magacaabo mijo bayjo oo ah gobol caan ku ah dalxiiska dibadbaxayaasha ayaana ku baaqaya in uu is-casilo madaxweynaha cusub lana kala diro golayaasha wasiirada inta la hubiyey ugu yaraan toban qof ayaa lagu dilay toogasho ka dhacday gudaha beer lagu nasto oo ku taal meel u dhow magaalada los angeles ee gobolka californiya saraakiil ka tirsan ciidanka booliiska saliibiyiinta maraykanka ayaa si horudhac ah u xaqiijiyey in weerarka toogashada ah lagu dilay toban qof halka dhaawacuna yahay sagaal kale toogashada ayaa lagu beegsaday beerta lagu magacaabo monteri bark ee u dhow magaalada los angeles ee gobolka californiya ilawareedyo kale ayaa soo sheegay in toogashadan ay dhacday intii lagu guda jiray dabaaldegga ay sannad walba u dabaaldegaan dadka gaalada shiinayska ah sanadkooda cusub lamana huba sababta rasmiga ah ee ku dhalisay in uu toogashadan geysto maalmo uun ka hor ayay ahayd markii gudaha dalka maraykanka gaar ahaan gobolkan californiya toogasho ka dhacday lagu dilay ugu yaraan lix qof oo amerikaan ah oo uu ku jiray ilmo yar iyo hooyadii waddanka liibiyana qof aan heybtiisa la aqoon oo la socday mootooyin nooca kuwa aadka u dheereeya ah ayaa toogasho ka geystay goob ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan milatariga iyo kuwa sirdoonka ee xukuumadda dabadhilifka ah ee liibiya weerarkan ayaa ka dhacay gudaha magaalada daraabulis ee caasimadda waddanka liibiya ilaa wareedyo ayaana soo wariyey in qofka hubaysan ee toogashada geystay uu goobtaasi isaga cararay madaxweynaha dowladda baraaziil ayaa xilkii ka xayuubiyey taliyihiisa ciidamada kadib markii kooxo taageersan madaxweynihii hore ee waddankaasi bolsonaaro ay weerar ku qaadeen xarumaha dowladda warbaahinta rasmiga ah ee ciidamada ayaa lagu sheegay in taliyihii ciidamada oo lagu magacaabo genaraal juuliyo casiir laga qaaday xilkii taliyaha ciidanka kadib markii lagu eedeeyey in uu qayb ka ahaa weerarkii lagu qaaday xarumaha dowladda ee ay xukuumadda ku tilmaantay isku day afgembi ninkan uu xilka ka xayuubiyey madaxweynaha baraaziil ayaa xilka la wareegay soddonkii bishii ina dhaaftay ee diseembar taas oo ka dhigan laba bilood ka hor dhammaadka muddaxileedkii bolsonaaro maamulka dowladda ee hadda jira ayaana ansixiyey magacaabistiisa bilowgii bishan aan ku guda jirno ee janawari taliyaha ciidamada ee shaqada laga eriyey ayaa jumcihii ina dhaafay ka qayb galay ayaa jumcihii ina dhaafay ka qayb galay kulankii ugu horreeyey ee madaxweynaha waddankaasi uu la yeesho madaxda sarsare ee ciidamada iyadoo uusan kulankaasi ka soo bixin wax warmurtiyeed ah xubintii guuxana waa inaga intaa aan dib idinkugu celiyo walaalka cabdilfataax abuumuxsin iyo barnaamijka caalamul-yowm لكم كلما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كلما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها kacdoonnada shacbiga ah ee looga soo horjeedo dowladda iiraan ayaa ku sii xogaysanaya gobolka bulushistaan haddaba waa imisaa khasaaraha tan iyo markii ay dibadbaxyadu bilowdeen waxaa sii ambaqaadaya walaalkeen xaaris cabdilqaadir markii waddanka iiraan bishii sebtembar ee lasoo dhaafay ay dib ugu soo noqdeen mudaaharaadyadii muddada socday ee looga soo horjeeday maamulka tahraan ayaa dhanka kale gobolka siistaan baluushistaan waxa uu martigeliyey mowjado kacdoon ah oo ay barbar socdeen caburinta ay awoodda birta ay adeegsanayeen ciidamada iiraan xilli warbaahinta dalkaasina aysan xoogga saarin soo gudbinta xilligaasi wixii halkaasi ka soconayey falanqeeya siyaasadeed u dooda dadka baluushistaan laguna magacaabo maxraab saarjof ayaa u sheegay mid ka mid ah shabakadaha wararka ee carabta in mudaaharaadyada ay weli ka socdaan gobolka baluushistaan waxa ay warbaahinta maxalliga wadaana uu yahay nooc mugdigelin ah oo lagu doonayo in lagu daboolo xaqiiqada ama ay adeegsanayaan ereybixinno waafaqsan rabitaanka iiraan sida hodalka u dhigay waxa uu saarjoof cadiyey in kacdoonka looga soo horjeedo maamulka shiicada ee fadhigiisu yahay tahraan uu si joogta dhulkaasi kaga dhaco laga soo bilaabo kii xilligaas ay dhaceen kacdoonadii islaamiga ahaa sida uu sheegay mudaharaadyadii ugu dambeeyey ayuu tilmaamay in looga soo horjeedo caburinta iyo awood u adeegsashada ay wadaan ciidamada iiraan waxaana ciwaan looga dhigay hadhinto keliya taliyaha oo ay ula jeedaan shiiciga ugu sarreeya waddanka iiraan ayatullah cali khamiini isku soo baxyada caraysan ee gobolka sistan baluchistan oo xaruntoodu tahay magaalada zahadan ayaa bilowday bishii sebtembar sanadkii aan kasoo gudubnay kadib markii taliyaha booliska gobolkaasi uu kufsi bareerah kula kacay gabar shan iyo toban jir ah xilli ay ku jirtay mid ka mid ah xabsiyada ciidanka iiraan ee magaalo xeebeeda shaabahara ee gobolkaasi xukuumadda tahraan ayaa ka hadashay iska horimaadyo dhex maray ciidamada ammaanka iyo koox ay ku sheegtay argagixiso kadib markii ciidamo booliska ka tirsan ay la kulmeen weerar siday warka u dhigtay wakaaladda tasniim ee waddankaasi ayaa sheegtay in jamaacada ciidanka cadaaladda oo ah koox sunni ah kana dhaqdhaqaaqda mandiqadaasi ay ku dhawaaqday mas-uuliyadda weerar lagu qaaday xarun booliis oo ku taala magaalada zaahidaan gobolka sistan baluchistan waxa uu dhacaa xuduudda koonfur bari iiraan ay la leedahay afghanistan iyo bakistan waxaana inta badan ka dhaca rabshadaha kacdoono u dhiig badan ku daato sarjof ayaa ka warbixiyey waxa ay salka ku hayaan rabshadaha baluchistan iyo khilaafka soo jiitamayay sanadaha badan ee kala dhexeeya tahraan waxa uu sheegay in dadka bulushiyiinta ay leeyihiin axsaab siyaasadeed oo xoogan kuwaas oo si isku mid ah u dalbanaya maamulka madax bannaan dowladda iiraan iyo in dhulkooda ay ka hirgeliyaan nidaam iyaga u gaar ah waxaa intaa ku daray in dadka u nisba sheegta baluchistan ay ku firirsan yihiin waddamada iiraan bakistan iyo afghanistan waana dad sunniyiin islaami ah oo ku ad adag qowmiyadooda buluushiga ah gobolkan waxaa ka jira xadgudubyo kala duwan oo midba midka kale uga xanuun badan yahay shacabka sunniyiinta ah falalkaas oo uu wado nidaamka faasidka ah ee fadhigiisu yahay magaalada tahraan hay-adda waxaa loogu yeero qaramada midoobay ee iiraan ayaa sheegtay in laba boqol konton iyo kow ruux oo sanadkii lasoo dhaafay lagu daldalay iiraan ay lixdan iyo toddoba ka mid ah ahaayeen dad kasoo jeeda gobolkan dhibanaha u ah xadgudubyada iiraaniyiinta shiicada ah bulushistan waa mandiqad dhacda koonfur bari iiraan waxaana ay qayb ka tahay gobol loo yaqaan sistan baluchistan waxaana jawiga u kala qaybsamaa inuu noqdo mid roobabkiisu ay daada dhaliyaan ama kuleyl aad u xoogan oo wakhtigiisu qaato siddeed bilood sanadkiiba mawsuucada britaaniga ayaa ku tilmaamaysa mandiqadan midda uga hooseysa dhanka horumarka ay sameynayaan gobolada iiraan maciishadeeda ayaana loo aqoonsan yahay midda ugu liidata dhanka maadiga magaalada zahidan waxaa lagu tiriyaa in ay xarun u tahay gobolka sistan baluchistan waxaana ku yaala masjidka ugu weyn ee masaajida sunniyiinta iiraan kaas oo ay tobanaan kun oo dad ah uga kala yimaadaan deegaanada ku yaala mandiqada sistan baluchistan si ay ugu soo gudtaan waajibka jimcaha waana taas midda ka dhigtay inay xarun muhiima u noqoto xukuumadda tahraan isla markaana xambaarto isku imaatinada muslimiinta iyo kacdoonada ka dhanka ah iiraan الجامع المكي بمدينة زاهدان يقع الجامع المكي في مدينة زاهدان عاصمة محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران masjidku jaamicul maki waxa uu ku yaalaa magaalada zaahidaan caasimadda gobolka shiistaan bulushistaan ee koonfur bari ee iiraan jaamica kan waa midka ugu weyn masaajidda waddanka iiraan waxaa lagu dhisay dhul masaaxada uu ku fadhiyo lagu qiyaasay toban kun iyo siddeed boqol oo mitir oo isku wareeg ah masaaxada guud ee masjidka saddexdiisa dabaq ayaa gaaraysa soddon iyo laba kun mitir oo iskuweer ah halkii waqti waxa uu deeqaa oo ku soo dukan karaa in ka badan konton kun oo ruux shanta saalladood waxaa masjidkan jaamica ku dukada ku dhowaad saddex kun oo shakhsi iyadoo tirada dadka ku soo dukada maalinta jimcahana ay gaarto konton kun oo shakhsi mashruucan ayaa ku bilowday dadaal iyo fikir uu bixiyey sheekh cabdalaxamiid ismaaciil zahiid ka hor labaatan sano ayaa la bilaabay mashruuca ballaarinta masjidkan kadib markii ay goobta ay ciriiri ku noqotay jamaacadii balse hawshu weli kama suulin inay si tartiib tartiiba ku socoto sababa ku aadan dhibaatooyinka dhaqaale ee gobolka بعدما ضاق المكان بالمصلين ولكن العمل لا يزال يسير ببطء بسبب المشكلات الاقتصادية koox sheegatay inay u doodo xuquuqda dadka ayaa sheegtay in ciidamada ammaanka iiraan ay xiraan waddooyinka soo gala magaalada zaahidaan si ay qaabkaasi uga hakiyaan isku soo baxyo jimco walba kasoo cusboonaada magaaladaasi marka laga baxo jimcaha sida ku cad warbixin uu faafiyey raadi lagu magacaabo farda الشعب خرج اليوم بعد صلاة الجمعة بأعداد هائلة يعني بالآلاف shacabkii maanta waxa uu isugu soo baxay cadad aad u xoogan oo kumanaan ah markii ay ka soo baxeen jimcaha sida aad og tihiin balaguushigu waxay ka mid yihiin ahlu sunnaha iyo madhabka xanafiyada badanaa waxay ku tukadaan hal goob ama musallaha jimcaha iyagoo aad u fara badan yacni tobanaan kun xitaa waxa ay gaarayaan boqol kun waxaana suurtagal ah inay ka bataan boqol kun inta badan dhallinyaradii ka soo baxday salaadii jimcaha waxay soo aadayeen waddooyinka iyo dhanka xarumaha dowladeed kor ayayna u dhawaaqayeen maanta waxay ku qaylinayeen dhawaqa caanka ka ah iiraan waan ka xumahay hadalkan aan leeyahay ma ahi dadka rabshadaha wada balse shacabka iiraaniga ah ama dhammaan shucuubta ku dhaqan gobollada iiraan waxa ay galeen marxaladdan tanina waa midda sababtay caburinta ay dhiigdaadashadu la socoto ee ay samaynayaan ciidamada nidaamka dhammaan deegaanada shicaarkoodu waxa uu noqday mid aargoosi ah waxayna ku qaylinayaan dadkan waan dilayaa waan dilayaa midka dilay walaalkay waan dilay sababtu maxay tahay sababtoo ah kani waa shacaarka falkii looga aargoosan lahaa maamulka tahraan tanina waxa ay qayb ka tahay halkudhigyada iyo dhawaqyada caanka ah ee ka tarajumaya carada ka dhanka ah maamulka iiraan
يعني أقتل أقتل الذي قتل أخي أقتله لماذا؟ لأن هذا هو الشعار الانتقام والثأر من النظام فبالتالي كما سمعنا هذه كانت الشعارات والهتافات الشهيرة ilwaraajo ayaa sidoo kale sheegaya in ciidamada booliska ay samaysteen barokontaroolo ay dadka ku baraan ayna ciriiri geliyeen isku socodkii gaadiidka waxa ay sidoo kale masaadirtani sheegeen in maamulka iiraan uu si joogta u beegsado ninka horjoogaha u ah suniyiinta oo lagu magacaabo mowlabi cabdixamiid kaas oo ay tahraan dusha u saariso mas-uuliyadda rabshadaha ka socda siistaan bulushistaan iyo waxyaabaha dhaca maalmaha jimcaha waxa ay ilaah warbaahineed tilmaamayaan in ninkan uusan difaacin xuquuqda dadka buluchistan balse uu si guud ugu doodo muslimiinta ku dhaqan mandiqada odil hay-adda ka howlgasha iiraan ee fadhigeedu yahay norway ayaa sheegtay in lixdan iyo saddex qof lagu dilay gobolka buluchistan kadib rabshado ka dhacay halkaasi bishii oktoobar ee lasoo dhaafay waxaana xigtay in afar qof lagu dilay gaari korka ka faydan oo ay la socdeen kadib markii ay diyaarad helikobter ah rasaas u adeegsatay dhaqdhaqaaqayaasha ka soo jeeda baluchistan ayaa oloole ay ka sameeyeen barta telegaraamka xilli ay ka falcelinayeen dhibaatooyinkaasi waxa ay soo bandhigeen in dadka la dilay bishii oktoobar ee lasoo dhaafay ay gaarayaan siddeetan iyo siddeed ruux saarjof ayaa sheegaya in dhibaatada ugu muhiimsan ee haysataa baluchistan ay tahay inay ku hoos jirto gumaysiga iiraan dadka buluushiyiintuna aysan lahayn wax xuquuq ah waxaana ay deegaan ahaan u qaybsan yihiin wax ka badan hal dal sida warka u dhigay dad badan oo ka soo jeeda baluchistan ayuu sheegay sarjof in sababo ku aadan dulmiga ay la kulmeen awgeed ay u guureen waddamada khaliijka carabta iyo sidoo kale qaar ka mid a dalalka reer galbeedka kitaabka qowmiyadda buluushiyada asalkeeda iyo horumarkeeda ayaa caddaynaya in dadka buluushiyiinta ee iiraan ay soo wajaheen caburin aada u xoogan tan iyo kuntumiyadii qarnigii lasoo dhaafay qamcintaas waxaa qayb ka ahaa in laga hor istaago xuquuqdooda lagana mamnuuco luuqadooda waxa uu sii sharaxayaa in dadka buluushiyiinta ku dhaqan buluushistan ay ahaayeen kuwa had iyo jeerba ku hanweynaa inay noqdaan bulsho madax bannaan xitaa intii lagu guda jiray xukunkii shaah iiraan ilaa markii uu dhacay sannaddii kun sagaal boqol toddobaatan iyo sagaalkii markii ay bilaabeen iska horimaadkii ka dhanka ahaa nidaamkii siyaasiga ee iiraan waxaana halkaasi uga bilaabatay silsilad cusub oo takoorid iyo xadgudubyo isugu jirtaa waxaana ay taasi saamaysay dhammaan noloshooda dhaqaale ahaan iyo arrimo bulsho intaba لكم كلما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كلما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى لنور الهدى والشوق حاديها waa hagaag waxaynu isla soo gaarnay qaybaha dambe ee barnaamijka caalamul-yawm iyo qodobka xiga ku dhowaad shan kun oo qoysas muslimiin u badan oo hindi ah ayaa mustaqbalkoodii mugdi galay ka gadaal markii uu soo baxay go'aan maxkamadeed oo dadkaasi ku qasbaya in guryahooda si xooga looga saaro iyadoo la sheegay in halkaasi la marin doono waddooyin tareen halka ugu badan ee ay xiisaddani dhulboobka ah ka taagan tahay waa tuulada bahan boolboora ee hoos tagta degmada holdawani ee gobolka utarkhandi ee waqooyiga dalka hindiya dadka deegaanka ee loogu hanjabay barakicinta ayaa bilaabay mudaharaadyo ay kaga soo horjeedaan in si qasab ah looga saaro guryihii ay ku noolaayeen ee awowayaashoodu ka dhaxleen waxayna dowladda ka codsadeen in arrintani dib looga laabto haddii kale ay u horseedi doonto mustaqbal aan wanaagsanayn marka la eego fursadaha waxbarasho ee carruurtoodu ku haystaan deegaankaasi laamaha garsoorka ayaa dadka arrintani ay saamaynayso toddobaad ka hor ku amray in ay banneeyaan guryahooda mana jirto wax badiil ah oo ay dowladdu ka heleen waxayna dadkani sheegeen in lagu amray inay degaan meel bannaan iyadoo uu ku soo wajahan yahay xilliga jiilaalka ee aadka u adag dalabkan ay soo gudbiyeen dadka ay dhibaatadani saamaynayso waxaa taageeray qaar ka mid a axsaabta siyaasadda hogaamiyaal ka tirsan xisbiga indian national congress ee mucaaradka ah ayaa ka qayb galay mudaaharaadyada iyagoona wax laga xumaado ku tilmaamay qorshahani ay soo gudbiyeen garsoorayaasha hindiya golaha muslimiinta hindiya ee ka dhisan waddanka maraykanka ayaa go'aanka maxkamadda ku tilmaamay wax aad looga xumaado oo xadgudub ku ah xuquuqda aadanaha waxayna ku tilmaameen qayb uun ka mid ah dhibaatada ay geysanayso xukuumadda ka socota xisbiga xaakiimka ah ee uu hogaamiyo ra-iisul wasaare narendera moodi golahan ayaa sidoo kale sheegay in xukunkani uu halis ku yahay afar kun saddex boqol lixdan iyo shan guri oo ay ku nool yihiin afar kun iyo shan boqol oo qoys kuwaas oo u badan muslimiin waxayna intaa ku dareen in barakicinta qoysaskaasi loo adeegsan doono gaadiidka cagafcagafta oo ay laalo ka hayaan toddoba kun oo ka tirsan ciidanka booliska oo ay wehelinayaan shan iyo toban kooxood oo xagjirin hinduus ah golahan ayaa ku gacan sayray oo waxba kama jiraan ku tilmaamay eedaynta maxkamadda ee ahayd in dadkan markoodii horeba ay halkaasi ku degnaayeen qaab sharci darro ah dhulkuna uu yahay mid asal ahaanba ay lahaayeen shirkadaha tareennada golaha ayaa tibaaxay in sheegashadaasi tahay mid waxba kama jiraan ah waxayna sheegeen in kumanaanka qoysaska ah ay horay u bixin jireen canshuuraha dowladda iyo biilasha korontada ayna haystaan dukumiintiyo caddaynaya lahaanshahooda maxkamadda sare ee gobolka utar khandi oo horey u soo saartay xukunka dadkan in looga barakicinayo dhulkooda ayaa mas-uuliyiinta arrintaasi khusaysa ugu baaqday inay dhaqangeliyaan xukunka oo sida uu yahay ay u fuliyaan go'aanka maxkamaddan ayaa la kulmay dhaleeceyn badan oo oga timid qaybaha kala duwan ee bulshada sida culimmada muslimiinta hindiya iyo qaar ka mid ah axsaabta siyaasadda iyo golaha midowda muslimiinta guud ee waddanka hindiya haddaba maxay tahay ahmiyadda uu dhulkani leeyahay magaca gobolka utarkhandi wuxuu la micno yahay dhulka waqooyi kaasoo ahmiyad gaar ah ugu fadhiya dadka hinduuska ah maadaama ay ku yaallaan in badan oo ka mid a macaabidooda gobolku wuxuu kaabiga ku hayaa silsiladaha buuraleyda ah ee himalaaya iyo gobolka bihaar marka la eego jiyo-siyaasi ahaanna waxaa lagu tiriyaa mid aad u muhiim ah maadaama uu kaabiga ku hayo waddanka nebaal iyo ismaamulka tibet ee shiinaha gobolka utarkhand xuduudda uu shiinuhu la leeyahay waxay gaaraysaa saddex boqol iyo konton kilomitir halka midda nebaal uu la leeyahayna ay gaarayso laba boqol toddobaatan iyo shan kilomitir waana dhulka ugu qadiimsan hindiya oo xilli hore ayaa la degay sida ku cad raadadka taariikhda dadka ku dhaqan waxaa loo yaqaanaa utarkhandis haddii la tixraaco tirakoobyadii la sameeyey sannaddii labadii kun koob iyo tobankii dadka ku dhaqan gobolkan waxay ka badan yihiin toban milyan dadka firfircoon ee adeegsada baraha bulshada iyo weriyaasha caanka ah ayaa sameeyey hashtaag dadkani cadaalad loogu raadinayo wargeyska sabiraanga ee inta badan ka faallooda arrimaha xuquuqda aadanaha ayaa daabacay in sannadkii tegay ee labada kun labaiyo labaatanka uu ahaa sannad ay shaqaysay cadaaladda cagafcagafyada isagoo cabiraya howlgalladii tirada badnaa ee lagu burburiyey xaafado badan oo ay muslimiintu ku lahaayeen gobollo kala duwan oo dalka hindiya ah burburintan sababteeda waxaa lagu sheegay in muslimiintu ku soo xadgudbayn dhulalkii dowladda ama qaab dhismeed aan la oggolayn oo la sheegayo in ay u dhisan yihiin qaar ka mid ah guryaha la burburinayo gabadha saxfiyadda ah ee qortay warbixintan oo lagu magacaabo sansha kadam ayaa sheegtay in arrintani tahay siyaasad nidaamsan oo ay gadaal ka taagan tahay dowladda taas oo lagu beegsanayo muslimiinta fuqarada ah iyo kuwa dhaqaalahoodu kooban yahay ee ka soo jeeda bulshooyinka dhaqaale ahaan tiro ahaan iyo siyaasad ahaanba aadka u liita sida warbixinta wargeyska lagu sheegay hergelinta siyaasaddan waxaa loo qaybiyey oo laga fulinayaa gobollo kala duwan oo hindiya ah gaar ahaan kuwa ay muslimiintu ku badan yihiin laga soo bilaabo dalhi ilaa laga gaaro utar baradesh lana sii maro maday baradesh gujaraad asaam iyo bihaar guud ahaan intaasi ayaynu ku soo gabagabaynay barnaamijka caalamuliyowm oo maanta aad ku dhegaysateen qodobo kala duwan kulan dambe ayaa inoo ballan ah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حديها